labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa ka soconayay gudaha magaalada baardheer ee gobolka gedo ololo ballaaran oo lagu nadiifinayo dhammaan xaafadaha magaalada ay ka kooban tahay ololahani oo loogu magacdaray isxilqaan ayaa waxaa ka qayb qaadanaya dhallinyarada magaalada ee isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasi u badan ardayda wax ka barata iskuullada magaalada tallaabada lagu nadiifinayo magaalada islamarkaana wax looga qabanayo qashinka iyo meelaha biyofariisiga ayuu sheegay madaxa arrimaha bulshada maamulka degmada baadheere maxamed ibraahim faradheere in howshan ay tahay mid ardayda iskuullada ay si taburucaad ah ugu qayb qaadanayaan isagoo sheegay in goobo badanna lasoo nadiifiyey
bismillahi raxmaan raxiim waxaa weeye dhallinyarada iskoolaadka degmada ee waxbarata ayaa waxay go'aansadeen markii ay arkeen degmada waxyaabaha ka jira oo nadaafadarrada iyo waxyaabaha la midka ah iyo dhammaan caqabadaha guud oo ka jira oo deegaanka in ay barnaamijkaas isaga ah si isxilqaan ah ay wax oga qabtaan waad aragtaa markaan hadda aan wadanno waxaa ku qoran ururka isxilqaan waxaa weye isxilqaan waa eray qaran oo marka hore uu bixiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo laakiin u taagan cid kaste wax qabsanaysa inay dalkeeda iyo deegaankeeda ay wax ka qabato waxaa weye marka dhallinyaradaas ayaa maanta la howlgelaynaa jamcadii hore waxaan ka shaqaynayna buundada ilaa suuqyare aagaas maanta waxaan ka soo shaqaynay marka suuqa weyn ee degmada baardheere waxaan kasoo bilownay cakaare waxaan soo marinay basaajada ceelwaaq iyo ceelasha dhammaan waxaan hadda maraynaa kawaankii weynaa dhul badan baan saaka aan soo nadiifinay waxaan marka u sheegaynaa bulshada markii dee bulshada haddaan dhex marayno qaar baa markay arkaan waxyaabaha noo qoran iyo waxaas waxay u malaynayaan in meeshaan ay tahay meel aan wax ku qaadanayno waxaan u sheegaynaa marka inaysan ahayn barnaamij wax lagu qaadanayo ay tahay barnaamij dhallinyarada degmada ay ayaga iskood isu abaabuleen oo ay leeyihiin maxaanku idhaahdaa maxaanku idhaahdaa deegaanka lagu nadiifiyo wuu sii socon doonaa ilaa heer ay gaarsiiyaan inay dhismayaal iyo waxyaabo horumar ah ay sameeyaan annagana sidaas daar awgeed ayaan macnaha sidaas awgeed ayaan dhallinyarada ku garab taaganahay aan ku dhiiragelinayna cid kaste oo ka mid ah ururada bulshada oo shaqo u taaganna waan garab istaagaynaa marka waxaan leenaha ummadda meelihii aan nadiifinnay yaan la dhigin qashin waa ogtihiin dhulka maanta aan soo nadiifinnay intuu leegyahay iyo baaxadiisa iyo waxa uu yahay dhulka yaan la hadlaynin oo deegaanka yaan la hadlaynin qofka qashinka ha aruuriyo waxaa ka qaadi doona gaariga qashinka yaa u imaan doona meelo loogu talagalay in la geeyo loogu talagalaa jiro marka waxaa weeye meelaha danta guud oo waddooyinka iyo wax la midka yaan la hadlayn ayaan leenahay waxaa weye marka barnaamijkan anoo kaga faa'iidaysanaya ummadoo dhan waxaan leenahay iyo dhallinyarada waxbarato degmada iyo dhammaan ha loo istaago meesha aad ka leedihiin dadkan maxay soo qaateen iyo managu daraysaan iyo mana shaqaalaysiinaysaan annagu shaqaa cidna maxaan waxna kuma qaadanayna cidna waxba uguma doonayno waa mar waxaa weeye ilaahay dartii ayaanu qabanaynaa oo waxaa weye waa wanaag oo ummaddii oo dariiqa waddada laga qaada nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi tamyiidul adaa cani dariiqi sadaqa qof oo waddada ka leexiya wasaqda waxay tahay sadaqo annaga liajlillaahi ilaahay dartii bay naga tahay inaan qabanno hawshaan iyo deegaankanagoo aan quruxsanoo nadiifsanayno cid allaale iyo ciddii marka barnaamijkan asaga ka qayb qaadanaysana waa soo dhawaynaynaa wabilahi towfiiq waxaana wey ragga kalaa kusii dari doona
sidoo kale dadka ka shaqeeya nadaafadda degmada iyo dhallinyaradii howsha waday ayaa dareenkooda waxa ay ka muujiyeen ahmiyadda iyo bilicda magaalada ay u leedahay hawshani wax looga qabanayo nadaafadda deegaanka
bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baa u mahadsan tahay weriye annaga waadna artaa shaqadaan hayno waxaan u haynaa waa dan caam weeye dantaas caam oo ah annaga oo dhallinyaradii iskuulaadka iyo annaga oo magaaladii dadkii waxaan ay madaxa guud ee nadaafadda degmada aan iskaashanayna ayaguna ay noogu horkacayaan oo meesha ay yidhaahdaan halkaanaan maanta ka qabanaynaa aan kala qabanayna shaqadii oo gaadiidka hadday tahay iyo meelkis hadday tahay iyo cudud hadday tahay waxaanu kula garab taagannahay waad artaa inaan hayno aad iyo aad baan u soo dhowaanaynaa dadaalkooda harayn iyo harna waa garab taagannahay aad baynu u mahadsan yihiin waxaan odhan lahaa aan ku darno meelaha danta guud oo aan dhisanno nadaafadda maraan ka soo jeedsanno waxaan ku boorinayaa oo aan odhan lahaa inaan dhisanno sida buundooyinka meelaha danta guuda ama ha ahaadeen iskuulaadyadii dowladda ama xildhigyada buundooyinka sida meelaha khatarta ah webigoo kale meelaha faraqyada abaan insha allah hadafkayaga waa inaan meel kasta oo dan guuda inaan dhisno markaan nadaafadda ka sashaysanno weeye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مقعي ومحمود محمد أبو بكر أهنا أقاسماء أوركاس حلقان وحي لغا سو هادلا ايغا كادلay anaga mar walba waxaan u taaganahay oon diyaar u nahay insha Allah inaan degmadeenada nadiifino bilicdeedana soo celino dhan walba inaan ka qayb qaadanayo aan diyaar u nahay insha Allah bulshadana waxaan ka codsanaynaa inay garab istaagaan barnaamijkaas noo garab istaagaan anaga wax aan lacagna la siiyo iyo cid aan wax ka qaadana midna ma jiraan ilaahay degtiisaan u shaqaynaynaa iyo magaaladanada inay maxal jiray aan horumarsano dadka degmadan anaga iskale kamana dhacsano dhalinyarta iyo bulshada ku nool waxaa u malaysa magaalada inay hadda imaadeen ama gobolka iyaga lahayn gobolka anaga iskale degmada anagaas kale magaalada anagaas kale waxaa lainka rabaa in aad maxaa la dhihi jiray qof walba uu istaago shakhsi walba inuu nadaafadeeda ku dadaalo wacyigelinteeda soo celiyo dad walba inaan ka mid ahno soomaalida waxay ku maamaada gacmo wada jir bay wax ku gooyadaan annaga waxaan ballanqaadaynaa insha allah haddaan nahay ururkaas xilqaan waxaan ballanqaadaynaa inaan mar walba ka shaqayn doono horumarka magaalada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wadin waxaan kusoo dhaweynaya afhayeenka ururka wcalaykum salaam waraxmatullahi tacaala wabarakaatu anigoo ka hadlayo urarka magaca isxilqaan waxaan idin leeyahay dhallinyarada shaqada ka wado meelaha kala duwan qaybaha kala duwan ee bulshada horey u socda shaqada aad bilowdeen waa mid aan wada sugaynay anigoona ah xubin ka mid ah ururka isxilqaan waxaan dhallinyarada degmada baardheer u sheegaya oon wargelinayaa in ay degmada ay ka leeyihiin ayna u kacaan horumarinteeda iyo hagaajinteeda iyo dib u habeenteeda degmooyinka dariska nala ah ee gobolka ka mid ah aad iyo aad ayay maaragtay nooga horumarsan yihiin marka warka ma badanayo wixii laga soo hadli lahaa waa laga soo hadlay waa laiga horreeyey hadal badanna wax ma taro waxaan idin leeyahay gacmo wadajir bay wax ku gooyaan meelna meelna ka muuqo ama ka maqnow
ma ahan markii ugu horraysay ee barnaamij noocani oo kalaha islamarkaana wax looga qabanayo nadaafadda deegaanka laga sameeyo gudaha degmada baardheere axmed cumar saalixi warbaahinta markabley baardheere